Waxbarashadu ma laha xad da' ah, weynaan iyo yaraan. Dadka waaweyn ee go'aansaday inay wax bartaan waxay helaan fursad ay ku horumariyaan noloshooda shaqo, maaliyadeed iyo bulsho. Cabdiqaadir Cabdulaahi Colaad, oo ka mid ah howlwadeennada Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle, ayaa ku baaqay in dadka waaweyn ay ku dadaalaan waxbarashada.
Qofka weyn inuu wax barto horta sharci diidaayo ma jiro nidaam ahaan nidaamka waxbarashada marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa qofka marka uu yaraa in uu jaanis u heli waayey inuu wax barto laakiin hadda asigoo weyn oo inuu wax barto u helay jaaniskeeda uu barto jaaniskaas asaga ahna wasaaradda waxbarashada ama wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada federaalkaba go-aamay kasoo dejiyeen oo wax badan oo badanaa laga dhisi rabaa hadda iskuulo oo loogu talagalay gabdhaha waaweyn inay wax ku bartaan degmada Jowhar laga dhisi doono dhowaan la dhaaxiri doono marka wax nidaam oo u diidaya inuu wax barto ma jirto marba haddii asiga uu jaanis hayo inuu ka faa'iideysto uu diyaar u yahay wax jaanis uu ka hor imaanayo inuu wax barto ma jiraan oo diidaya wallaahi qofka bini aadamka horta caqabadaha ku xeeran asiga unbaa ka hortegi karo waxa uu uga hortegi karaa caqabada marka wax walbo adiga oo noloshaada ku xeeran inaad jadwal wax la yirahdo aa u sameyso jadwalo kala gogooni aa u sameyso waqtiga uu qofka wax baranayna jadwal ou siiyo waqtigaba oo danihiisa kale uu ka shaqeynayna jadwal kale ou siiyo markaas intaa markii laga shaqeeyo waxaa imaan kara in caqabadihii markaas oo qofka bini aadamka ku xeeranaa inay xalsamaan oo xal loo helo haddii ilaah ilaa insha allah wallaahi qofka weyn waxaan ku dhiirigelinayaa inuu marax barto mar walbana inay waxbarashada aynan xadidneyn maamaha carabiga jirto oo dhehayso udlub alculamaa min almahdi ila aluxudi cilmiga dhalab dhalashadaada ilaa iyo dhimashadaada marka qofka weyn inuu dhalashadiisa ilaa iyo dhimashadiisa uu aqoonti dalbo oo daraasiyeyno waa wax lu aad iyo aad u fiican oo loo ogol yahay markii uu wax caqabada fara badan oo uu kala kulmayo waa jiraysaa laakiin inuu u dhabar adeego oo ka miro dhaliyo hamigiisa iyo istaraatiijiyadiisa asiga inuu horumarkiisa ka shaqeynayso inuu u dhabar adeego asiga unbay ka falan taha laakiin intaasoo dhan waxaa ka dahaaraya inuu u dhabar adeego caqabadaha uu kala kulmayo inuu ka tilaabsado uusan u joojinin inuu hore u socdo